bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacanoo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kastaa joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka dalsan
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhace ninkii moogow namaqal ninkii moogow namaqal su'aal jawaab waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku-hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaana ugu dambaysay nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jiraa dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyadiyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
mar kale habeen wacanoo wanaagsan waa habeennimo arbacaah labada bisha nofeembar sannadah laba kun iyo labayilabaatan qodobada kala duwan barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka qayb galay furitaanka meertada kow iyo soddonaad ee shir madaxeedka ururka jaamacadda carabta oo ka furmay magaalada aljeris ee dalka aljeeriya khudbad ayuuna halkaasi ka jeediyey oo uu kaga hadlayay arrimo kala duwan oo uu ka mid yahay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda qeybo badan oo ka mid a gobollada dalka khudbadda madaxweynaha uu jeediyey ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in jab culus al-shabaab lagu gaarsiiyey dagaaladii ka dhacay gobollada dalka barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan oo aad ku maqli doontaan wasiirka warfaafinta somalilanna waxa uu dowladda soomaaliya ku eedeeyey in ay ku fashilantay sugidda amniga gudoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhanka amniga ayaana arrintaasi ka hadlay waa aad maqli doontaan oo barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonnaa qodobada kale caawa barnaamijkeena ku jira waxaa ka mid a xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab una qaabilsanaa soo uruurinta lacagaha oo isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka warciisa ee gobolka shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi ayaad barnaamijka ku maqli doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliyana wuxuu ka digay musuq maasuq ka dhex dhaca gudaha golaha shacabka xildhibaankaas oo arrimahaasi ka hadlaya wareysi gaarna siiyey warbaahinta dalsan ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan guddoomiyaha golaha badbaado bulshana waxa uu somalilan ka dalbaday in raaligelin ay ka bixiyaan hadalkii ka soo yeeray wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi oo aad maqli doontaan oo barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalk soomaaliyana waxa ay hadda hay-adda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ku wareejisay lacag aad u fara badan oo loogu talagalay in looga qayb qaato gurmadka qaraxiisa oo bellabo waan soo gudbin doonaa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi wixii soo kordha ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa farsamadu waa cabdiwaa cabdiqaadir tabintin waa cabsinaan juulo shaakir mar kale kusoo dhowaada wareegga wararka dalsan waxaan laysu dagayaa laysu dabamarteeyaa soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid dagaal oogi nacab yahay dolar qaata dul yahay shacabkuna dawlad yahay allama cid bay ka dadan tahay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan haddii aan ku bilowbo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku sugan magaalada aljeris ee dalka aljeriya waxa uu ka qayb galay furitaanka meertada kow iyo soddonaad ee shirmadaxeedka ururka jaamacadda carabta ee ka furmay magaalada aljeris ee dalka aljeriya khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayuu halkaasi ka jeediyey oo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda qeybo fara badan oo ka mid ah gobollada dalka siyaasadda amniga heshiiska dunida doorka firfircoon ee soo jireenka ah ee dowladda soomaaliya ay ku leedahay heer carbeed heer gobol iyo heer caalanba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya khudbaddiisana waxa uu ku bilaabay salaan iyo mahadcelin kadibna wuxuu ka hadli doonaa arrimaha kala duwan ee ku aadan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشق- الشعبية الشقيقة رئيس دورة 31 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية التونسية الشقيقة رئيس دورة سابقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة mudane madaxweyne cabdulmajiid tabuun madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga aan walaalaha nahay ee aljeeriya ahna guddoomiyaha meertada koob iyo soddonaad ee jaamacadda carabta mudane madaxweyne qays bin saciid madaxweynaha jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee tunisiya ahna guddoomiyaha meertadii soddonaad ee jaamacadda carabta madaxda amiirada boqorrada iyo hogaamiyaasha kala duwan mudane axmed abulqayd xogayaha jaamacadda carabta marwooyin iyo mudanayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأعزاء
walaalayaal waxaa sharaf ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo shirkan ugu horrayn waxaan idinla wadaagayaa salaan diiran oon idinkaga sido shacabkayga soomaaliyeed oo ay sharaf ii tahay inaan mar kale hoggaamiyo shacabkaygu waxay u halgamayaan sidii ay xasillooni iyo horumar u gaari lahaayeen kadib sannado badan oo ay dagaal kula jireen kooxaha argagixisada ah ee ugu dhibaatada badan guud ahaan qaaradda afrika الإفريقية كما يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهورية الجزائرية الشعبية sidoo kale waxaan bogaadin iyo mahadcelin u dirayaa jamhuuriyadda aljeeriya shacab dowlad iyo madaxweyneba sida ay noo maamuuseen martiqaadka iyo soo dhowaynta diiran innaga oo la wadaagayna hambalyo ku aadan sannadguurada dalkooda madaxweyne qays bin saciid oo guddoominayay meertadii soddonaad ee golaha jaamacadda carabta waxaan ku bogaadinayaa go'aannadii wax ku oolka ahaa ee la qaatay muddadaas taasi oo kor u qaaday wax wadaqabsiga heer carbeed iyo xoojinta iskaashiga mudanayaal iyo marwooyin shirkan waxa uu imaanayaa xilli mandiqadda carbeed ay soo food saareen dhibaatooyin iyo caqabado kala duwan oo halis ku ah amniga xasilloonnida dalalkeenna iyo guud ahaan caalamka caqabadaha ka dhashay cudurkii safmarka ahaa ee korona iyo saamaynta xiisadda ka aloosan dalalka ruushka iyo yukreyn dhammaantood waxay culaysiiyeen dalalkeenna gaar ahaanna waxa ay sababeen cuntayari taasi waxa ay nagu qasbaysaa inaan dib u abaabulno iskaashiga iyo waxwadaqabsiga heer carbeed gaar ahaanna qorshayaasha ku aadan horumarka iyo xaqiijinta tallaabooyin dhab ah oo aan ku wajahayno dhibaatooyinka inagu xeeran mudanayaal iyo marwooyin markii aan ka hadlo soomaaliya waxaa sharaf ii ah in dib la iigu doortay markii labaad xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoo ah markii aan talada la wareegay aan xoogga saaray dagaalka ka dhanka ah argagixisada oo aan dhowr jiha ka bilownay dhanka dhaqaalaha fikirka iyo furimaha dagaalka iyadoo aan sidoo kale la tacaalayno abaaro iyo cuntayari dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ku howlan tahay sidii ay iga gudbi lahayd caqabadaha iyo dhibaatooyinka amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee ka dhashay kooxaha argagixisada ah abaaraha soo noqnoqday ee ka dhashay isbeddelka cimilada kooxda argagixisada ah ee al-shabaab waxay caqabad weyn ku tahay horumarka iyo xasilloonida soomaaliya muddadii dhowr iyo tobanka sano ahayd ee lasoo dhaafay iyada oo maanta aynu ku guulaysannay inaynu wiiqno awooddooda dhaqaale ciidan iyo fikirka kooxdan argagixisada ah kooxda argagixisada ahi waxa ay ku suntan tahay daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed iyo falalka arxandarrada ah oo ay ugu dambaysay qaraxyadii argagixisanimo ee toddobaadkan ay ka geysteen magaalada muqdisho taasi oo ay ku naf waayeen in ka badan boqol muwaadin oo soomaaliyeed halka dhaawacuna kor u dhaafay saddex boqol oo qof khasaaraha dhaqaale ee soo gaaray dadkaygana malaayiin ayuu gaarayaa inkasta oo ay sii tabar yaraanayso argagixisadu laguna jebiyey furimaha dagaalka oo ciidamada soomaaliyeed ee geesiyaasha ah iyo saaxiibada caalamiga ahi guulo la taaban kara gaareen haddana weli waxaan u baahannahay garab istaag iyo inaad gacan weyn ka geysataan dowlad dhiska soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada dayn cafinta horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha maalgashiga khayraadka dalkeenna sida xoolaha beeraha iyo kalluunka maadaama soomaaliya ay leedahay khayraad ku filan inay xal u noqdaan xaaladaha adag ee ka dhashay cuntayarida uu sababay dagaalka ruushka iyo yukreyn mudanayaal iyo marwooyin madaxda kala duwan qorshaha aan ku wajahayno kooxda argagixisada ahi waa mid saddex wajiilo ah dagaal milatari oo aan ku xoraynayno deegaanada ay joogaan dagaal dhaqaale oo aan ku curyaaminayno ilaha dhaqaale ee maalgelinta argagixisada gudaha iyo dibadda iyo dagaalka dhanka ah fikirka guraacan ee xagjirnimada iyada oo aan daaha ka qaadayno been abuurka ka dhanka ah diinteenna suuban iyo ficilada qaldan ee aan meelna ka soo gelin diinta islaamka dagaalkan ay ku jiraan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada waxay u baahan tahay awood lagu xaqiijiyo hiigsiga aan uga gol leennahay hiigsigaasi oo ah xaqiijinta soomaaliya oo aan argagixiso joogin xasillooni iyo amni ah heshiis ah dunidana heshiis la ah doorkeeda firfircoon ee soo jireenka ahna ku leh heer carbeed heer gobol iyo caalamkaba mudanayaal iyo marwooyin madaxda kala duwan dhanka dhaqaalaha waxaan samaynay dib u habeen ballaaran innaga oo jeexnay qorshayaal la jaanqaadaya hannaanka iyo halbeegyada caalamiga ah sidoo kale waxaa meel fiican maraya qorshaha deen cafinta iyada oo ay caqabado jiraan maadaama deynta caalamiga ah ay caqabad ku tahay maalgashiga iyo abuuridda fursado shaqo soomaaliya maanta waxa ay baahi u weyn u qabtaa taageero carbeed oo dhab ah oo ku wajahan deen cafinta sababta oo ah deynta qaybta ugu badan waxaa iska leh dowlado iyo maalgashadayaal carbeed oo aan ka rajaynayno inay nagala qayb qaataan cafinteeda innaga oo hogaamiyaasha carbeed ka rajaynayna inay nagala qayb qaataan wadaxaajoodyada hay-adaha iyo bangiyada caalamiga ah ee deynta kula soomaaliya mudanayaal iyo marwooyin hogaamiyaal soomaaliya waxa ay ku tilmaaman tahay booska muhiimka ah ee ay dhacdo khayraadka iyo ilaha dhaqaale sida beeraha kalluunka iyo macdanta iyadoo aan awood u leennahay inaan xal u noqonno dhibaatooyinka cuntayarida ee taagan balse ay taasi aasaas u tahay xal u helidda deynta iyo caqabadaha dhanka amniga ee ka jira dalkeenna dhanka arrimaha bini'aadanimada idinkama qarsoona xaaladda adag ee geeska afrika oo soomaaliya ay ka jirto tan ugu daran dhibaatada abaaraha iyada oo muddaxilaadkii roobku uusan curan shan xilli roobaad oo xidhiir ah taasi oo sababtay in xoolihii ay leedaan maadaama ceelashii gureen webiyadiina qallaleen haatan waxaa malaayiin ka mida shacabkaygu ay la nool yihiin cuntayari aad u daran gaar ahaanna carruurta innaga oo ka cabsi qabna in xaaladdu ay ka sii darto oo isu beddesho macluul qaar ka mida gobollada dalka innaga oo sii wadna dadaalka ku aadan ka hortagga nabaadguurka isbeddelka deegaanka iyo cimilada waxaan markii ugu horraynay aasaasnay wasaarad ka shaqaysa arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada si aan xal ugu helno dhibaatooyinka soo laalaabtay ee abaaraha daran iyo fatahaadaha xooggan kuwaasi oo ay sababeen kaabayaasha dhaqaale ee webiyada oo duugoobay si aan dhammaan arrimahan xal ugu helno waxaan diyaarinay qorshayaal midhodhal ah oo aan rajaynayno inay nagu garab siiyaan dowladaha carbeed ee aan walaalaha nahay dhanka siyaasadda waxaa xaqiiqo ah dadka soomaaliyeed waa ay ka gudbeen iskudhacyadii milatari ee la xiriiray arrimaha siyaasadda iyo in xukunka lagu raadiyo qori caaradiis sidaasi oo ay tahay hannaanka siyaasadeed iyo horumarinteedu waxay qaadanaysaa wakhti waxayna u baahan tahay dadaal wadatashi iyo wadaxaajoodyo ku salaysan danta guud iyo midnimada ugu dambayn waxaan adkaynayaa inaynu midayno dadaallada ku qotoma qadiyadaha dalalkeenna innaga oo iskaashanayna wada tashanayna isna taakulaynayna alla waxaan ka rajaynayaa inuu na waafajiyo wixii khayr ah naguna garab istaago sida aynu uga saari lahayn dhibaatooyinka ay la nool yihiin shucuubaheenna carbeed si ay u gaaraan horumar ballaaran xasillooni iyo barwaaqo waxaan u mahad celinayaa madaxda meertadan iyo xogayaha ururka jaamacadda carabta iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan muhiimka ah wadimtum fii cawnillaahi wa xifdihi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbadii- khudbadiisa la turjumaya ayuu ahaa khudbada ka jeediyey meerta kow iyo soddonaad ee shirka shir madaxeedka jaamacadda arabta isla xasan sheekh wararkiisaan kuudu jirnaaye madaxweynaha waxa uu kulan duceed la yeeshay een, madaxweynaha dalka masar cabdifitax al siisi een, xasan sheekh wuxuu ka warbixiyey ama kaga warbixiyey dhigiisa howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobollada dalka iyo dadaalada ay dowladda soomaaliya ugu jirto xasilinta deegaanada laga xoreeyey al-shabaab si dadka ku nool ay u helaan adeegyada aasaasiga ah ee bulshada wuxuuna xoojiyey muhiimadda ay leedahay in soomaaliya lagu taageero dagaalka oo uga soo horjeedo al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sidoo kale ka hadlay ee kala hadlay madaxweynaha masar saameynta daran ee abaaraha iyo isbeddelka cimilada ay u geysteen shacabka soomaaliyeed taas oo sababtay in tiro badan oo shacab ah ay ku barakaceen ka barakaceen deegaanadii ay ku noolaayeen kuwaasoo u baahan gargaar bili-aadannimo al-siisi ayaa soo dhoweeyey guulaha ay dowladda soomaaliya ka gaartay dagaalka al-shabaab ka dhanka ah ee guud ahaan dalka ka socda madaxweynaha dalka masar ayaana dowladda soomaaliya u ballanqaaday inay ka caawin doonaan dhanka cunayrida si kaalmo loo gaarsiiyo dadkay abaaruhu saameeyeen ayuu intaasi sii raaciyey Een, wararka iyo howlgallada al-shabaab iyo khudbadda madaxweynaha intaan ka bixin een, xukuumadda soomaaliya waxa ay sheegtay in jab culus al-shabaab lagu gaarsiiyey dagaaladii ka dhacay qaybo fara badan oo gamid- oo ka mid a gobollada dalka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka hadlay
dadkii soomaaliyeed ee walaalaha ina ahaa ee khawaarijtu ay ku xasuuqday iskoyska zoobe kuwii hantidoodu ay ku burburtay kuwii ku dhaawacmay kuwii ku dhintay kuwii ku agoontoobay kuwii rajada ku noqday kuwii maaragtay murugada ay soo waajahday ayagoo faraxsan oo qoysas badana dadka noocaas oo tirada badan oo waxba galabsan oo goob dagaal aan joogin oo aan hubaysnayn oo aan maaragtay een, xataa haddii la dhihi lahaa dadkii dirirayay we aan dirirayn oo si nabadgelyaah goobahoodii shaqada iyo dhulkoodii u socday dadka kuwaas ayadoo weliba nimanka khawaarijta ah ay furimo badan oo ay ka diriri karaan ay u furan yihiin maalinkaas dagaal baa uga furnaa masaajid cali gaduud maalinkaas hiiraan baa dagaal uga furnaa maalinkaas galgaduud buu uga furnaa maalinkaas bakool buu uga furnaa shabeellada hoosuu uga furnaa meel kastoo furina ayaa dagaaladoodu ka furnaayeen intay halkaa ka soo jiireeyeen oo ka soo baqdeen ayay cara iyo xasuuq u geysteen dadkii kilomitr for kilomitr five joogay maalinkii sagaal iyo labaatankii bishii tobnaad nimankaas marka fulayada ah dhibaatadaas ay geysteen baa dadka soomaaliyeed oo dhan qayb ka ahaayeen ay ka dhiidhiyaan wasaaradda arrimaha guduhuna ayaguna qaybtooda ayay uga dhiidhiyeen runtii waxaa farriin cad ah in dadkii soomaaliyeed oo dhan ay u soo jeesteen oo awal isqarin jiray oo culimo lahaa oo haween lahaa oo dhallinyaro lahaa oo bulshada qaybaheeda kale dowladda lafteeda lahaa inay u soo jeesteen in bannaanka lala yimaado in nimankaas la nacay in khawaarijtaas la nacay lagu nacay ficilkooda xun lagu nacay qallooca diinta ay aaminsan yihiin lagu nacay arxandaradooda lagu nacay bini'aadamyaridooda lagu nacay inaysan dan soomaaliyeedba wadinba oo ummadda soomaaliyeed ay ka hor taagan yihiin dowladnimadoodii iyo nabaddoodii ummaddii soomaaliyeed waa taasaa waa soo jeesatay maantana waxay leeyihiin maya khawaarijta maantay waxay la taagan yihiin inay ayidaan taageeraan howlaha dibxoraynta ololaha dibxoraynta ee dalka ka socda waxaa weeye qof walba wuxuu iska soo qaadi karaa maalinkaas adigoo iskoyskaas maraya meeqa jeer baa marta qaar baa laga yaabaa subaxii inay mareen duhurkii mareen maalinkii ka horraysa mareen maalin ka sii horraysa mareen intaannaan yay marka cadow u yihiin ma dad gaaray u socdeen mase dhammaanteen bay noo wada socdeen dhammaanteen bay noo socdeen nimankaas marka inaan meel looga soo wada jeesto qof walbaaba intuu karo arrinta ugu horraysa waxay tahay dhiiggii iyo kulligii waa lasoo diiwaangeliyey dadkaan shubin qaarkana waa soo shubeen arrinta xigta waa taakuladii dhaqaalaha ee shalay aan isku sheegnay oo waxwaax loo qaybsaday qolo walba inay ka soo dhammaato berri haddii la yidhaahdo wax badan ma ahayn waxa la ysku qoray waa wax la awoodo weliba een, maaragtay intaas iyo in ka badan qofkii awoodana inuu ku daro si aan qayb uga noqonno ololahaas guud waxaa qorraxdaan isku istaajinnay hool waa heli karnee waxaa qiyaasaysaa askariga maalin walba qorrax taagan dhibku ku jiro oo aan yaraysanayno hal saac baa la taagnaan waayey dadkii waxaa weeye dhididkaa baxaya qaar baa biyo cabbaya oo biyahoodii gacanta ku wata laakiin askariga ka warran duurka ku jira oo maalin kasta dharkiisa aan dhaqanayn aan ogayn meeshuu ka qadaynayo markuu meesha ka tago biyo inuu helayo aan ogayn ee duurka ku jira ee dhiiggiisa haddana u sii quuraya annagana hal saac hal saac iyo bar waa taagnaan laannaa dhib baan nahay waxaana laka rabaa marka maadaama furintana lakugu jiro oo qorraxdiina lakugu jiro inta nagu soo aaday waxay tahay waa dhaqaale ahna jeebkeenna waa hadalkeenna codkeenna waa soo sheegista sidii uu sheegay ninkii odaga hadda si iga horreeyey cabdifataax in la soo sheego reerkii qof ka maqan yahay inuu soo diiwaangeliyo adduunka qofka la waayo soo lama soo diiwaangeliyo wiilkaada gabadhaada habeenkii hadduu guriga imaan waayo oo taleefinkiisa dansan yahay oo meelaa u raadi sidaa weydid soo lama soo diiwaangeliyo waxaan rabnaa qofka shabaaba qos- qoysku ka maqan yahay in la soo diiwaangeliyo waxaan rabnaa haddii lays- qofka la og yahay oo laga shakiyo in laysku soo sheego waxyaalihii iska ahaa maxaa iga galay waxyaalihii ahaa aniga laima jeedee maxaan u raadsanayaa balaayo u qoonaansanaya waxaasoo dhan waa laga yimidoo dadkoo dhan hadda dhimashay ku xukuman yihiin dhammaan nimankaas khawaarijta waa aragtay mahadkarataygii tuugga ahaa khaa'inka ahaa ilaah iyo rasuulkiisa aan oqon inuu ku faanay inuu boqol qof uu dilay wasaaradda waxbarashadaan u soconnu yidhi wasaaradda waxbarashada yaa jooga arday iyo waalid ciidan ma joogo wasaaradda waxbarashada ciidan ma joogo wasaaradda waxbarashada furin maahan waxaa ardayda soomaaliyeed marka ha ogaadaan kuwa jaamacadaha dhigta oo danuhu ay ka geli lahaayeen iyo kuwa iskuullada dhigta iyo waalidkuba nimankaas inay yidhaahdeen dadka aqoonta leh meeshii aqoonta soomaaliya laga hagayey wasaaraddii iyada ahayd baa taargad noo ahayd waana helnuu yidhi waana ogtihiin wasaaradda waxbarashada ma ahayn dadka la dhintay dad shacab u hullaayey xataa beenaale suu yahay waa u jeeddiin ninkaas beenaale waa nin tuuga waa khaa'in waa ninaan ilaahay rasuulkiisa aqoon waa ma- nin manaxo ah waa ninkii aad aragteen tunkiisa iyo sidiisa iyo xooggiisa iyo xoolihii ummadda suu ugu naaxay waa ninka raba dhiiggaas inuu cabbo dadka oo ku noolaada oo ku faantamo waxa ilaahay camal saalixa dadku ay ugu dhowaadaan wuxuu rabaa ilaahay inuu ugu dhawaayo ugu dhowaado dadkaas masaakiintaa u laayey ayuu rabaa ilaahay dadkana inuu diin uga dhigo ninkaas marka khaa'inkaa iyo kuwa kale oo khaa'in- khaa'in- khaa'inada ah oo khawaarijta ah maanta fariin cad baa loo dirayaa wasaaradda arrimaha guduhu u diraysaa oo ah in halganka socda aan taageersannahay in aan ka soo horjeedno fikirka qowlka ficilka kooxdaas khawaarijta ah in dhidid iyo dhiig aan u hurayno dalkeenna iyo inaanan u baqayn oo ka cabsanayn ayay taa fariinta la dirayo waana sii wadaynaa waana sii soconaysaa qof walba dalkan mas-uuliyad baa ka saaran ka sokow inuu wasaarad u shaqeeyo ama yuuse u shaqayn qof walba mas-uuliyad baa ka saaran wixii amniga dhibaato u geysanaya hala soo wargeliyo adiga lagu sheegi maayo haddaa is leedahay waa lagu sheegayaa kulligeen askar baan wada noqonaynaa marka sida dadka soomaaliyeed oo dhan oo muqdisho deggan iyo kuwa caasimadaha deggan kuwaan buulo barda ku soo aragnay runtii dal lagu faanay ahaayeen buula berjamaan lewto aan tagna sabtidii nin askariya nin baa la sheegay hubaysan oo labaatan kilomitir meel ah keligii socda waa la arkay bulshadii baa soo sheegtay reer miyiga waa lagu baxay nin askarigu noqday oo eh, reerkiisii u socda feejignaan meesha ay ka ka leeg tahay meesha ay ka maraysa dadkaas waa ujeeddaan annaguna deriskeenna iskama fiirinayno baabuurkan ka shekanana iska fiirin mayno waxaana laka rabaa marka arrintaasi inay soo gabagaboodo waana arrin lagu yaqaanay bakhaaro iyo hortooda inta qof lagu dilo ama qof lagu baarto inaan inta kale aysan ka hadlin arrintaa waa soo gabagabowday midda shabaabku koonfurta soomaaliya u degan yahayna taas waay aniga ima socdaana hebel bay u socdaana daaye aniga ima socdaana qabiil hebel bay lid ku yihiina daaye aniga ima socdaana hebeloo xukunka jooga lid ku yihiina daaye aniga ima socdaana askartay u socdaana daaye taas waa soo dhammaatay waa loo isku wada socdaa mahadkaratay tuuggii mahadkaratay aha sheegay oo yidhi wasaaradda waxbarashadaan u socnay waana la helnay siduu yidhi beenaalihiisa waa u jeeddaan marka wasaaradda waxbarashada kulligeen shahaadooyin waxbaa la wada bartaa dhallinyaraa la wadaya maa sheekaado la soo tasdiiqinayo iyo qof la soo qaadayo wiilka adoo ku- yidhaahda iyo gabadhaada oo meesha aad la tagtid ayaad kula kulmi kartaa arrintaas arrintaas marka nimankaas waa cadow waxaan iskula dardaarmaynaa feejignaan badan waxaan iskula dardaarmaynaa inaan qayb ka noqonno ololaha socda qof walba intuu karo aad iyo aad baa umahadsantihi shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiinta iyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haan to haan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark fiinland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania ruusha imaaraadka carabta swiden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawo taako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doktor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub barnaamijka wareega wararka ayaad la socotaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa wasiirka warfaafinta xukuumad wasiirka warfaafinta somalilan saleymaan cali koore ayaa dowladda soomaaliya wuxuu ku eedeeyey inay ku fashilantay sugidda amniga caasimadda oo ay sidoo kalena ka hadli karin arrimaha somalilan oo loo baahan yahay in ay amnigooda ay sugtaan saleymaan koore arrimahaas mar uu ka hadlayn waxau yidhi
shalayto kelmadaan meel ka idhi kelmadaha aan meesha ka idhi dad bad- dad aan badnayn oo reer somalilanna way ruxeen soomaalidu waxay tidhaahdaa badhidu waa cillad sheegto badhida idaha maaragta qoladiina dhallinyaradii aad uma taqaaniine qofku hadduu xanuun iska dhowr mininta qabo oo uu badhi cabbo iyadaa tilmaanta meesha qofku ka xanuunsanayo shalaytoo niman baan u jawaabay xamar hawl aan habboonayn somalilan kaga yidhi xalayto dad xoogaa ee dhaqdhaqaajisa dadka ay dhaqdhaqaajisay waxaan isleeyahay waxay kala garan waayeen kala duwanaanshaha gudaha iyo marka dalka dibadda laga soo weeraro inta ay kala garan layihiin haddaynu dalka somalilan nahay xisbiyada iyo awoodda dalka sida aynu ugu tartamayno waynugu kala duwanaan karraa waana wax aynu ku tartamayno oo loo kala laakiin marka ay national interest tahay ama dalka oo dhan lagu duulaanka yahay dee waa inaynu gallaa furin midaysan oo aynu dalka ku difaacayno marka waxaan leeyahay qoladaasna dee iyaynan isku khaldin labada marnaba xaashaa lilah nin ku wiirsan kara ama jeclaysan kara ama hadal xun ku odhan kara qof bila'aadan oo dhibban ma ihi haddaanse nimanka xamar jooga ku idhaahdo waxaa mas-uuliyad idinka baahan dadka hortiinna ku dhimanaya ee saddex saddexda boqoloo qof hortiinna saddexda boqol ee qof ee ku dhimanaya ayaa mas-uuliyad idinka baahan ee somalilan mas-uuliyad idinkama baahna miyaa khaldana inahaa rag baa igu duray ama gabdhaba dhedee ayaa laga yaabaa inay igu dureen laakiin qof kasta oo mu- bili'aadana oo dhibi soo gaadhay dhibtiisa waannu ka xunnahay haddaannu wax weyn oo aannu tari karna haynana waa tari lahayn waxayna naga mudan yihiin taageero iyo gargaar laakiin hoggaaminta xuni waxay keentaa in dadka noloshu ku faylgaroobaan oo ay nabadgelyada ku faylgaroobaan oo ay caafimaadka ku faylgaroobaan oo ay waxbarashada ku faylgaroobaan oo ay noqon waayaan dad si fiican u nool marka kuwa aan wax ku idhi waa kuwa hoggaaminaya waa kuwa he waa kuwa hoggaaminaya oo dal laba iyo soddon sannadood dimuqraadiyad iyo kursi lagu een ku soo shaqaynayey oo wixii ay ku kala duwan yihiin hadal ku dhammaynayey oo afar madaxweyne doorasho gac one man one fowda lagu bedelay oo saddex gole wakiilo lagu bedelay oo saddex gole dowladaha hooseha lagu bedelay in nin guri hoostii laba boqol qofay gacanta uga taagtay uu maanta annaga talana siiyoo yidhaahdo nabadgelyada ilaaliya maxaq buu noogu leeyay war maxaq buu inoo ku leeyahay
wasiirka warfaafinta somalilan ayuu kaasi ahaa dhanka kale waxaa ka hadlay arrintaasi gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda gobolka banaadir cali yare cali cali yare marka hore wuxuu ka hadli doonaa een, khasaaraha ka dhashay qaraxyadii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho kadibna wuxuu ka hadli doonaa hadalka ka soo yeray een, wasiirka warfaafinta somalilan saleemaan koore
iyadoo burbur intaas laeg uu dadkii gaaray oo degaankii gaaray oo kabaniga hormuud khasaarada ugu weyn ay gaartaba oo sarihiisii iyo degaankiisii iyo real estatekii oo meesha ku lahay dhulka uu tegey in la yidhahda maandooriya looga hadlaya dee xagga allaba maandooriye iyo dhiigga muslimka oo- dadka somalilan marka la yidhahdo arrimaha dhaqanka marka laga hadlo waa dadka soomaalida dhankaas loo daba fariista dhaqanka marka imaato gaar ahaana wasiir ka hadlay reerka uu ka soo jeedo oo daraawiishta dhaqanka soomaaliga marka la yidhahdo waa reeraha ugu facweyn ay ku jiraan arrintaas fila waaya inuu noqotay waxaan ka rabnaa marka wasaaradda diinta iyo oqaaftana inay kaalinteeda qaadato annaga ka gobol ahaan markaan wixii ka dambeeya shaatigaan soo siiba doona haddii ilaa yaraado bal inoo warbixi gargaarka ugu dambeeya socdaa iyo halkay wax marayaan de waa sidii la ogaa waa la wadaa dadka soomaaliyad oo dhan eh, gaar ahaan gobolka banaadir oo bulshada aan u kala harin eh, dhallinyaro shacab shaqaale dawle madax dhammaan gargaarka waa socdaa si fiican uun u socdaa waxaan rajaynaynaa maanta inaan soo gebagabayno waa gartay khasaaraha intee maraya hadda bal tiradii ugu dambaysay dhimasho iyo dhaawac iyo midka hantiyadeed haddaad ogaateen
natiijada ugu dambaysa caawa waxaa bulshada la wadaagi doona gudoomiyaha gobolka duqa magaalada iyo wasiirka caafimaadka oo ah gudoomiyaha guddigii dowladdu magacaawday Eh, iyagaa caawa si ofishal oo la wadaagi doona laakiin asfaar asaynow hadda dhimashada waa boqol labaatan iyo kow dhaawaca waa saddex boqol shan iyo toban hantida burburtana weli tirakoobkaya ku socda dib ayaan ka sheegi doonaa haddii ilaa yiraahdo dhaawacyada qayb ka mida caawa la qaadi doonaa qayb kalena dowlado saaxiibo aan la nahay oo dowladdu federaalku ee nocodsi noo weydiisay ayaan jawaab ku sugaynaa iyagana waa la qaadi doonaa wixii daran oo dalka wax looga qaban waayo sidoo kale waxaa jirto dowlado noo soo diray dhaqaatiir oo takhasuskooda halkaan aan joogin si iyagana ay noo kaalmeeyaan waa gartay gargaarkay u baahnaydeen oo dhiigga iyo dadka kale aad isbitaallada ugu baaqaysa inay yimaadaan ma heshay dowladda mise weli gargaarku ma dhammaystirno dhanka bulshada gargaarkii waxaan ka helnay boqolkiiba boqol dhallinyarada haweenka laakiin dhanka ganacsatada sidii la rabay iyo si u dhow loogama helin xalay waan sheegay dowladda hoose waxaa ka raji sargaraysan oo shagtay ganacsiga ka haysata sagaal kun in ka badan oo kabaniye waaweyn ah oo kabaniye yaryarahoo garbarataha oo maca- oo misley aan ahayn Ee, ilaa haddana inta gargaarkana soo gaarsiisay waa kooban tahay waa wax aan shan iyo toban gaarsiisnayd marka meeshaasaa ka fahmi kartaa farqiga inta u dhexeeyo markaas anna waxaan ku celinaynaa ganacsatadu waa inay dadka garab istaagta haddii markii hore ay ku guuldaraysteen inay baadda ka joojiyaan argagixisada khawaarijta ah ugu yaraan khasaaradii markay dhacday haddana yaanay muxuu ahaa dadka garabkooda kabaan dadkaasoo garab istaagaan iyadoo xi- arrintan lagu jiro laakiin waxyaabaha baraha bulshada qabsaday maantao kale waxaa ka mid ah een, masaajidda iyo goobaha diinta oo aad ku dhiirigelinayseen inay ka hadlaan dhibaatadii dhacday een, masaajidka ee, cali jimcaala ka mid a goobihii soo bandhigay adiguna aad ka soo hadashay arrintaas ka maamul ahaan sidee uga jawaabteen
horta waa ku baahsan yihiin rag oo runtii suxufiyiin ahaa markii hore arrinta bannaanka soo dhigay waana sidii saxda ay ahayd in suxufiyiintu bannaanka ay soo dhigaan wixii maaragtay ee, bulshada ama caqabad ku ah ama horumar u ah Ee, masaajidka shacali jimcaale dee waxaa dhisay kheyr alaasiye shiikha oo muxuu ahay oo oo magaalada Ee, oo runtiina ah markii ay timaado gargaarka dhibaatada eh, in dadka la gargaara ama abaaraha haato ama fatahaadaha haato ama qaraas arabka laadaan qofka ugu badan oo runtii kabanigiisa u gacanta weyn ka geysto iyo masaajidkiisa laakiin runtii filan waayay bulshada ku noqotay iyadoo burbur intaas leeg uu dadkii gaaray oo degaankii gaaray oo kabaniga hormuud khasaarada ugu weyn ay gaartaba oo sarihiisii iyo degaankiisii iyo real estatekii oo meesha ku lahay dhulka uu tegey in la yidhahda maandooriya looga hadlaya dee xagga allaba maandooriye iyo dhiigga muslimka waa qiyaasi kartaa ee, farqiga u dhexeeya arrintaas filan waayay nagu noqoto waxaan ka rabnaa marka wasaaradda diinta iyo oqaaftana inay kaalinteeda qaadato annaga ka gobol ahaan markaan wixii ka dambeeya shaatigaan soo siiba doonaa haddii ilaha yidhahdo Waa mahadsan.
somalilan waa u jawaabtay adoo raalle gudoomiye oo saleemaan cali korre wasiirkooda hadlay oo arrintan ay ka hadleen ma is leedahay eedeymaha u soo jeedinayo maamulka amniga ee dowladda magaalada muqdisho iyo wasaaradda amnigaba dowladdu way ku fashilantay mas-uuliyaddeeda annaga dhihi mayna amniga sidii loogu talagalay waa u sugnay bini aadam aanan nahay waxaa qiyaasi kartaa qarax labaad markuu dhacayo oo kale meesha taliya booliisaa ku dhintay degmada wogtoobka booliisku ka sheegaya qaraxaas inuu jiro mootadaas inay jirto shiraac inuu saaran yahay haddana dee mararka qaar tababarka arrimaha la xidhiira tababar darro arrimaha la xidhiira iska dhici kara waa dadaalaynaa bini aadamna waa nahay tabartana dee waa waa intay laagta amudaqaysa laakiin runtii dadka somalilan marka la yidhahdo arrimaha dhaqanka marka laga hadlo waa dadka soomaalida dhankaas loo daba fariista dhaqanka marka imaato gaar ahaana wasiirka hadlay reerka uu ka soo jeedo oo daraawiishta dhaqanka soomaaliga marka la yidhahdo waa reeraha ugu facweeli ku jiraan arrintaas fila waayan ugu noqoto laakiin sidii hore aan u sheegay hadda kama jawaabayno horta bal meydkaan aasanno meydkaan aasanno waa u soo jeesan doonnaa laakiin runtii arrintaas arrin naga qabata walaalaheen ma ahayn dhaqan baa jira dad walaalaan nahay hilibaa suukan yaalla dhibaata markay naga dhacday noo soo gurmi jireen markay iyaga ku dhacdaan u gurmi jirnay suuqa waahayna ugu dambeeya marka xisbiga uu ka tirsan yahay kulmihii inuu yahan qiyaasiya madaxweynaha somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi ee, reerka uu ka soo jeedo bulshada gaar ahaan dhallinyarada maadaama anaga si gaar aan dhallinyarada saaxiibo lahay dhallinyarada waxaan rabnaa arrintaas in laga jawaabo laakiin annagu hadda kama jawaabayno meydkaan aasanno dhaawacaan daawaysanno kadib aan wixii nooga aada ka dhihi doonaa waxaan codsanaynaa in la garab istaaga dadka dhibaatadu gaartay iyo amniga ilaa la shaqeeya laama amniga
weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka raadiga dalsan ee magaalada muqdisho markaanse haddaan eegno xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka digay musuq maasuq golaha shacabka dhexdiisa ka dhaca saadaq cabdulaahi cabdi ayaa lagu magacaabaa xildhibaankan waraysi gaara ayuu siiyey warbaahinta dalsan wuxuuna kaga hadlayaa ama kaga digay musuq maasuq ka dhex dhaca golaha shacabka
marka in maanta guddoonkii baarlamaanka soomaaliya oo ay ahayd in iyaga ay ilaaliyaan ama ay dadku si toosa u matalaan inay maanta diyaarsadeen qorsho u gaara kuwaasoo ay rabaan in lagu lunsado ama lagu takrifalo lacagtii guddiyada kala duwan ee golaha shacabka bismillaahi raxmaan raxiim marka hore inaan inta aanan su-aashaada ka jawaabin waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiiyey guud ahaan ummadda soomaaliyeed si gaar ahna ehladii iyo qaraabadii dadkii ku dhintay qarxii zoobe ee arxanlaayaashu ay ka geysteen halkaas intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha bogsiiyo inta ku hanti beeshayna waxaan ilaahay uga baryaa bedel kheyr qaba shacabka soomaaliyeed guud ahaan dal iyo dibadba ku nool waan oga mahad celinaynaa gaar ahaan ganacsatada shacabka magaalada muqdisho iyo gobolada dalka oo dhan iyo dowladda federaalka gurmadka iyo taakuleen deg deg ah ay gaarsiiyeen haddaan usoo noqdo su-aashaada aniga arintan aan hadda muxuu ahaa social mediaha aan ku soo baahiyey aan rabo inaan baarlamaanka iyo ummadda soomaaliya la wadaago waxay tahay ku takrifal awoodeed ama ku takrifal maaliyadeed iyo lunsasho hanti qaran runtii iyadoo aad ka wada dheregsan tihiin in kal fadhigii labaad ee baarlamaanku aanu weli furmin badi xildhibaanadu ay fasax ku jiraan qaarkood jiidda hore ee dagaalka ay muxuu ahaa kula dagaalamayaan kooxaha argixisada abaaro kulul ay jiraan dhammaan xukuumadda ayaan dhaweydna xukuumaddu ay muxuu ahaa ku dhawaaqday in boqolkiiba labaatan gunada golaha wasiirada iyo qeyb ka mid ah mushaaraadka shaqaalaha aan u malaynayo shan boqolkiiba shan shaqaalaha rayidka joogtada iyo kuwa aan joogtada ah in laga jaraayo muddo saddex bilood si loo dardargeliyo howlaha dib u xoreynta dalka waxaa kaloo aad ka warhaysaan bisha labaatan iyo sagaalkeedii oo laba beri ka hor in magaalada muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo argaxiso kuwaasoo runtii sababay khasaare nafeed mid maaliyadeed iyo weliba muxuu ahaa hantiba leh marka in maanta guddoonkii baarlamaanka soomaaliya oo ay ahayd in iyaga ay ilaaliyaan ama ay dadku si toosa u matalaan inay maanta diyaarsadeen qorshe u gaara kuwaasoo ay rabaan in lagu lunsado ama lagu takrifalo lacagtii guddiyada kala duwan ee golaha shacabka lacagtaasoo bishii dhan lacagta gudiyadu ay qaataan bishii waa afartan iyo laba kun oo dollar marka waxay masaaradda maaliyadda ka dalbadeen toddoba bilood lix ilaa toddoba bilood lacagta gudiga shaqa gudiga golaha shacbiga gudiyada golaha shacbi oo ilaa iyo toban iyo dhowr gudi ah laga bilaabo bishii january ilaa julay ayay la baxeen qiyaastii lacagta ilaa saddex boqol kun inay ka badan tahay baan filayaa marka arinta aan raba inaan dadweynaha soomaaliyeed iyo dowladaba la wadaago taas waaye dabcan hay-adaha kale ee dowladuna waan ugu baaqaya inay arrintan dabagalaan waa gasha marka maxaa lagu caddaynayaa inay tallaabooyinkan caade qaadeen ama guddoonka baarlamaanka uu ka dambeeyo maxaad ku caddaynaysaa beryahanba waxay lahaayeen shirar guddiga joogtada ah iyo guddoonka arrintanna sida cad wasaaradda maaliyadda ayaa waxaa laga dalbaday muxuu ahaa lacag gaaraysa ilaa iyo toddoba bilood oo guddiyadu ay lahaayeen lacagtaasi waxaa lagala baxay xisaabta uu ku leeyahay baarlamaanka marka lacagtaasayto cadeen uma baahna waa lacag already muxuu ahaa baarlamaanku uu codsaday maaliyaddan uu ka codsaday bangiga dhexana ka baxday taana waxawaaye caddeynteeda waxay qusaysaa hay-adaha ku shaqada leh iyo hanti dhowrka guud inay dabagalaan lacagtaana ay muxuu ahaa caddeynteeda keenaan waxaana cad inay hadda safar yihiin muxuu ahaa madaxdii madaxdii baarlamaanka oo idil guddigii joogtada ah iyo guddigii muxuu ahaa heer hoosaadka waxayna berri oo khamiisa sida aan filayay ay rabaan inay tagaan halkaasi hoteella ay kiraysanayaan diyaarada lagu qaadayo ilaa boqol qof halkaas oo runtii lacag aada u tiro badan ay ku baxayso taasaa caddeyn kugu filan waa gartay xildhibaan saadaq guddiyada baarlamaanku lacagtan waa lacag ay xaqu leeyihiin oo baarlamaanka iyo bajetkiisana ugu jirta maxaa ku jaban haddii lacagta dalka loogu shaqaynayo oo baarlamaanka shaqadiisu ay ku soconayso arabgarow hala tago ama magaalo kale oo soomaaliya hala tago muhiimadso in shaqadii la qabanayo un maaha maxay taa culayska leedahay
lacagtan waxaa iskale guddiyada kala duwan ee baarlamaanka guddiyada baarlamaanka ma aha guddiga joogtada ah iyo guddiga heer hoostaadka guddiyada baarlamaanku waxa ay ka badan yihiin in shan iyo toban guddi ama ilaa iyo toddoba iyo toban guddi bay gaadhiisan yihiin sida dhaqanku ahaana waxaa lagu shiri jiray xaruntooda villa soomaaliya halkaasna waxaa ku shiri jiray dhammaan guddiyada oo kala duwan marka laba guddi oo waqti uu baarlamaanka xiran yahay kusoo aaday oo guddiga joogtada waxay qabanayaanba aanan jirin maadaama shuruudihii ajandaha loo sameyn lahaa weli aanan xukuumadda ay soo gudbin xukuumadduna ay soo gudbinayso marka baarlamaanka uu furmo kalfadhigiisii labaad marka maadaama kalfadhiga labaad uusan weli bilaaban marka yacni waxa waxaa cad in muxuu ahaa lacagtaasi ay tahay lacag oo waddo saxaana ku bixin waana waxaan kuu sheegayaa lacagtaasiitu waa lacagtii ay ku gudan lahaayeen shaqada guddiyada kale ee baarlamaanka anugu waxaan ka tirsanahay guddiga gaadiidka iyo dekedaha haddii lacagtii aan ugu talagalnay inaan shirarkeena ku qabsanno ay gasho gacan ama laba guddi keliya ay ku shiraan macnaheedu waxa waaye shan iyo tobanka guddi oo kale iyo howlihii kale oo baarlamaanka ee korjoogteynta iyo sharciyada iyo intaasay inaan suurtogeli doonin waana hab lagu curyaaminayo shaqada baarlamaanka iyo guddiyada kale ee baarlamaanka waa garta waa ku fahmay hawshan dabagalkeeda iyo la socodkeeda dadka ay qusaysay ma la wadaagtay inta aadan kusoo qorin warbaahinta bulshada ka hor
waxa ay howshani soo shaacbaxday mar allaale markii guddoomiyaha baarlamaanka uu kasoo noqday safarkiisii shan iyo tobanka cisho oo yurub uu ku tegay waxaanan la wadaagay xildhibaanada intooda badan waxaanan cod dheer mar labaad dowladda soomaaliya ee xildhibaanada golaha golaha shacabka u sheegayaa in arintan ay ku baraarugaan oo aysan ka aamusin maadaama ay halis ku jirto muxuu ahaa shaqadii iyo waajibaadkii guddiyada kala duwan ee baarlamaanka loo xilsaaray ayna suurtagal tahay inay beritoole wax arintani ka foolxun ay dhacdo oo mushaaraadkii iyo muxuu ahaa shaqadii kale ee yareeda baarlamaanka laga sugaayay halkaa lagu curyaamiyo waxaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha hantidhoorka guud ee dowladda ama hantigoorka guud ee qaranka ka codsanayaa in arintan fadeexadda ah arintan ku-takrifalka maaliyadeed ee qaawan sida sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagalka ah ay u joojiyaan islamarkaana aan ugu aan ugu midowno sidii aan boob hanti qaran loo banaysan lahayn guddoonka baarlamaanka muxuu ka ogyahay hawshan
waxaa aabba iyo hooyo u ah ee guddoonka si gaara waxaan u xuseeya guddoomiyaha baarlamaanka arintan isaga ayaa ku cadaadinayay guddiyada qaybihiisa kala duwan isagoo markaasi dana gaara ka leh xaqiiqdii lacagtan waxay ku baxaysaa diyaarado la kiraysto hoteelo la dego iyo iyo muxuu ahaa toddoba beri oo magaalada garoowe la fadhiyo intaana waxaa u baahan maanta gurmadka degdega ah iyo tabaaleynta taakuleynta dadka u baahan ee ay dhibaatadu ka soo gaartay iyo kuwii ku hanti beelay mas-uuliyad ma aha in hanti qaran oo baarlamaanku lahaa haddii laga weecinayo xataa in loo weeciyo shirar iyo in lagu dalxiiso waxaan soo jeedinayaa in arintaani ay tahay arin qaran oo dadka soomaaliyeed oo dhan ay ku baraarugaan
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa cabdiwahaab abduqaadir ayaa u mahadnaqayaa anigoo cabdisalaan joolo shaakir ayaa caawa barnaamijka idiina socodsiinaya tan iyo barnaamij dambe intaa kulmi doona khiyaaraya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaane alla